bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay saad ka wareegsaba baryahan waxaa halkad ka jiray shirkii maamul usamayntaila in shabeelada dhexe waxyaabaha keenana in halkadka uu galo waxaa runtii kamid ahaa cabashooyin galaha qaar shirka mataqaana la rabo inay ka qayb galaan ay muujinayeen kulamo noobsana waa ay socdeen oo mataqaan beelaha cabashada aan muujinaya ee la raba shirka inay soo xaadireen aan weli soo xaadirin lala lahaa iyadoo mataqaana hawshu meel aad u wanaagsan ay maraysay ayaa waxaa mataqaan haddana soo baxda shirkii turkiga loo wada aadayey kulli mas-uuliyadii la raba shirka inay kiiska labaa furaan shirki ayay wada aadeen laakiin waxaa idiin caddaynaya in shirka insha allahu uu furmayo shirka turkiga istanbul kafurmaya berri haddii laga soo noqdo shirka maamul samaynta meel aad iyo aad u fiican buu marayaa shirkii sidii reer jawaarba ugu diyaar garoobeen ayay haddana siyaa diyaar ugu yihiin kiiska labaad uu furmo kan maamulka kal maamul ahaan annaga nooga aadanna waxa weeye inaan amniga ka shaqayno nabadgelyada dhinaca arrimaha bulshada nadaafadii inaan mataqaana ka shaqayno ayaa anagu nagala doonayay hawshana sidii loogu talagalay ayay usocdaan yeeshe shacabka waxaan mataqaana aan caawa aan usheegaya in shirka isbuucaan uu furmayo hadduu alla ka raali noqdo shaha qaarna mataqaana la fariisay lala hadlay sidaad ka wareyso madaxweynihii beledweynuhu tegay odayaashii iyo mataqaana ugaadkii iyo maamulkii halkaa ka jirana wuu ula hadlay waxaad moodaa in aada laysugu soo dhawaanaya marka shirkina uu furmaya caqabado kalena hadda ma aragtay oo saas usii ballaaran ma jiraan hadday jiraan mataqaan la halinaya insha allahu waa garta kolley shirka caqabada ugu weynaysatay waa aragti kala duwanaansho iyo beelaha oo aan ku aan ku qanacsanayn saami qaybsiga habka maamulka loo dhisayo malas dhihi kara kolley dawladdu iyo cid walba wax qancin kartay waa ay qanciyeen beelihii wax cadanaya aad aad madaxweynaha kulamo kuley la qaatay anagu sidii hormarsa aan ku helnay dhamaan beelaha mataqaana wax qabanaya waana qanciyey sideedaba mid walaalo ah hadda laysugu daro waad dimi kartaayo mataqaana may isqabsanayaan sidaas aageed anagu waxaan idin cadaynaynaa haddii aan nahay reer shabeellada dhexe dadka koolgobolka shabeellada dhexe iyagu waxaa atarnayeen maamulkoodii iyo mataqaana mas-uuliyiintoodii dawladda federaalka kaleysa ayaa wada hadlay googolay dhigteen kule iyaguna sidaan anagu hadda aan arkayo daraga u yihiin shirka in ka qayb galaan marka beelaha kalena madaxweynaha la hadlay iyo mataqaana mas-uuliyiinta iyaguna dawladda umatasha waxa laysku afgartayna waxa waaye sidii shirkaa dib laysugu soo laaban lahaa oo shirkaa mataqaana usii bilaabmi lahaa baahi weyn baana loo qabo meeshaas inuu maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe sababtoo ah waad dareemi kartaa maamulada kale ee dhismay horumarka ay sameynayaan anaguna kama liidano reer hiiraan iyo reer shabeellada dhexena dadkooda isdhexba waxaana mataqaana aan idin sheegayaa in wiilka dambe uu furmayo shirka insha allahu halkaana aan ka rajeynayna in maamul ummadan wax badan ka qabta baahidooda ma kasoo bixi doono ayaan ku rajaweynaa waa gartay dadka cabanayo reer hiiraan keliya ma ayna shabeellada dhexe dadego nafsikood waa cabanayeen iyagu yaa qanciye iyagu waxay leeyihiin maamulay leeyihiin oo maamulka shabeellada dhexe maadaama dadka qaylinayay ama cabanayay oo idaacadaha ka hadlayay ay yihiin dadka reer shabeellada dhexe waxay leeyihin mas-uuliyiin wasiirar ay leeyihiin waxa ay leeyihiin madaxweynihii soomaaliyeed mataqaana wadahadallo iyo mataqaana kulamo lala qaatay waxaa mataqana iyaguna lagu qaaciyey inay mataqan ka qayb galaan shirka beelaha kale ee ku nool mataqan deegaanada kale ay heyraanna siaad ka wareyso madaxdoodiyaa la kulantay nin kastaba ama qabaa-il walbaba wuxuu leeyahay mas-uuliyiin bay dawladda dhexe ku leeyihiin kulley waxaad mooda in hadda aada laysugu soo dhawaanayo meeshaasna aan ka rajeynayn in maamul oo ka soo baxo dadka walaalaha ahna waan ognahay mar walba inay cabasho ay imaanayso hadda keliya maahane haddii ergooyinka mataqaan la xareeyo oo xildhibaanada iyo dhana ka imaanaysaa marka hadda mar walbaba in la xaliyo ayaa insha allahu la isku dayayaa anagu kan maamul ahaan doorka nagaga aadan waxa weeye inaan amniga aan qayb weyn ka qaadano inaan madasha shirka mataqaana aan bulshada ka kicino oo mataqaana aan dadka noo imaanaya aan soo dhaweyn usamayno inaan nadaafadda aan ka shaqayno inaan dadka aan ku wacyigelin waa gartaa la taageero marka kan maamul ahaan anagu doorkeena waxaad moodaa inaan kasoo baxayno dhawaan deegaana laga qabsaday al-shabaab ciidankii dawladdii ku aaminsan baa tegay sidoo kale saraakiishii dawladdu abaadulaha qayb ka yahay waa ay tegeen bal waa sidaa xaaladoodii iyo halkee ku dambeeyay howlgalkii ka soconaya deegaana ka tagan shabeellada dhexe aad iyo aad aad iyo aad howlgalku sideedaba waa uu soconaya mar walbana mataqaana inuu socdo ilaa anagu mataqaana bani noogu jirtaa sababtoo ah dadkeena iyo deegaankeena iyo mataqaana iyo iyo dhulkeena iyo ragga ay haystaan al-shabaab ah marka in laga xoreeyana hadda mataqaana anagu mar walba diyaaran unahay anagu kan maamul ahaan waxaan mataqaana aan ku dhiirigelinayna ciidamada inay hore usii socdaan siaad ka wareyso waxaan dhawaan la qabtay biyacadde oo mataqaan jawar hoos yimaada markii la qabtana anagu kan maamul ahaan kaalin weyn aan ka qaadanay waxaan sameynay ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ee meesha joogay oo la guddoonsiinay boqolooyinka amiso iyaguna howlgala ka caawiyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed marka had iyo jeer anagu waxaan abaabuleynaa in deegaanadaas laga xoreeyo kullay saraakiisha ciidamada hadda jooda waxaa kusugan ammaanduulaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ballan qaaday in dhamaan laga saarayo deegaanada yaryar ee hadda mataqaanaa falastirka ah ee goobshadaada dhexe marka insha allahu iyaduna meel fiican bay maraysaa biyacadde xaaladeed aaday u fiican tahay sidii shabaab laga xoreeya dhibaato ma ka dhicin haddana waxaan mataqaanaa insha allah aan ku dhiirigelinayna ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo maamulka goobshadaada dhexe iyo mataqaanaa iyo amisom ba inay deegaanada kale raggan ay ka saaraan si ummadaas nolosha hadda ay ku nool yihiin nolol ka duwan ay ugu noolaadaan